boqol-konton-siyeed qoysas oo ah kubarakay degmada sabalaaleh iyo diiri degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose hana sanadka sogon kaamkii ala degmada baraawe maxamed aadan maxamed oo ee guddoomiyaha kaamka sabalaaleh oyo diirin dadkaha barakayana ku warbi xaaladda qoysaskan ha ku barakay deegaanadiyo kan hadda ujeedaan dad oo haddeer nagu cusub waaye kaamka sablaalay yimaadeen deemaay ka yimaadeen boqol soddon iyo sideed qoysaana soo gashay isbuucan hadda aan ku jirno deemaayana ka yimaadeen deemaay way badan tahay degmada sablaale afar iyo labaatanku tuulo oo degmada sablaale laga xukumay ka soo qaxeen daruuftay u soo qaxeenna waa waxla-aan iyo culeys ka yimid dhan kale ilaahay kuma darnaadee biyo la-aan iyo xoolihiioo ka dhammaaday iyo haddeer hooy la-aan hooyna ma haystaan haddeer dhiigjoojin waxaan u hayna ma leh ilaahay kuma darnaadee qolaha daraad saddex looroo haafbariis noo keenta aan u karinay haddeer hooy la-aan waaye qoladii hore annagoo culeys nagu haya kuwo kale nagu soo darsoomay biyihii la-aana biyola'aanaan ugu jirto dirbaalo ma haystaan guryo ma haystaan hadday buush dhistaan dirbaalahay ku daboostaan ma haystaan raashin la-aan waaye wax hayadoo imaatay oo maantay dadkan haddeer oo gurmad ahaan ugu timidna ma hayno qayladhaanna waa dirsannay laakiin qoladan haddeer isbuucay nala joogaan kuwii hore oo kale kuwana ka daran farakama qodna faanoole sidoo kale hana kumaday qoysaskan ha ku barakay degmada sabalaale ee deeri degmada baraawe iyo ku hadalii barakaaga iyo walyaabaha ka qasabay asalaamu calaykum soomaali meedan joogtaa dhibaatana haysaa daran soo geedaynay maxaan imaanay waxaan ka imaanay meel deemaa la yiraahdo oo waxba laheenoo biyo laheen bacaad laheenoo waxba ayheen wax raambow ahayn wax kale la arkaynin meeshanaan imanay waxaana qaad wax allaala waxa ilaahay nooga qasmo waxa ilaahay noosoo qaadaan idanka ilaahay idan keenay noosoo caawisanaan rabnaa daawo maleh biyo maleh bacaad maleh guryo maleh go-aad maleh wax la jiifto maleh wax lagu seexdo maleh wax la joogo maleh naftanana soo keentay waxaad arki doontaa inaad guryaha haddii aad arkayso lagu geynaa meel allaal meeshii seexinayn meeshii soo fadhina meeshan fadhina meeshaan nagu saalay beriga intay guri raadino meel aan geedaa soo rajaabsano meel aan waxwayaana raadsano waaye waana aragtaan soomaaliya meel idan joogta waxaan kusoo barakacnay deemaay deemaay kusoo barakacnay waxaa mar hore waxaan daajo jirnay loo caadaheedii looda waa noo dhammaatay gaaja kusoo barakacnay unaga baahanakan deemayka gurnooti barakacnooti marabnooti baahanakan daawo camnan nolol camnan min moqoonna hadda waxayn rabnaa hunguro qof oryaan ahaan qabaa intay guri li'ii dhusaan rabaa wilib oo lii cibaado oo guri li'ii dhus oo oryaan oo raarsaar ah dadkan yaa ku barakay deegaanan dhow degmada sablaale iyo qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose miilasooyo ka qobsatay duruufo xoog leh